bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa iyo daljir waa koob iyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijkaaad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto hay-adda socdaalka iyo jinsadaha soomaaliya dowladda puntland oo biyo gaaraya laba iyo toban kun oo booyadood u qaybinaysa dadka iyo dunyada abaarta la daaladhacaya dadka ka soo hayaamay somalilan oo biyo loogu qaybinayo deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka bari laba iyo toban qof oo cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday degmada garbahari ee gobolkaasi gedo odayaasha gobolka nugaal oo iyaguna ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada garowe aqoon-yahan abshir cali qoode muxuu ka yidhi xaaladda garowe nabadoon xarago oo in muddaha ku xidhnaa magaalada boosaaso oo maanta la sii daayey askari ku dhaawacmay galgalaan oo dowladda puntland ka codsaday in la siiyo xaqiisa islamarkaasna baaq u diray ciidamada kontaroolada garowe haysta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna barnaamijkoodii ka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaad na kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijku dhaafan ay mar kale kaga bogan karayaan websitekayaga radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawa iyo daljir wahagaaga aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayri ayaa maanta dhagax dhigay xarunta socdaalka iyo jinsadaha ee soomaaliya xaruntan oo ah xaruntii ugu horreysay ay yeelato hay-addaasi wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa munaasabadda dhagaxdhigeeda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin dowladeed waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsadaha soomaaliya maxamed aadan jumcaale hadalkiisina waxaa ka mid ahaa maanta waxaa farxad noo ah inaan ra-isul wasaaraha uu noo dhagax dhigo xaruntii ugu horraysay ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay ku yeelanayso magaalada muqdisho oo iyadu ay leedahay kana kooban dhul ay hay-addu leedahay iyo dhismo iyadu ay leedahay lagana maamuli doono dhammaan howlaha iyo adeegyada ay hay-addu ka bixiso dalka guud ahaan waxaa sidoo kaleeto farxad noo ah in wasiirka amnigu uu nagala soo qayb galo iyo guddoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaan mahadcelin gaara u diro guddoomiyaha gobolka oo isagu dhulkan ugu deeqay iyo saaxiibo kale oo nagala qayb qaadan doona haddii a la yidhaahdo dhismaha xarunta aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadduna u faraxsan yihiin waxaan rajaynayaa hawshaanna inay ku dhammaato wakhtigii lagu talagalay oo maalin maalmaha ka mid a shacabka halkaana ay noqoto meel lagu adeego oo howlaha muhiimka ah ee hay-addu haysana laga maamulo aad iyo aad umahadsantihiin ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo isagu si rasmiya u dhagax dhigay xaruntan cusub ayaa hadal halkaas uu ka jeediyey waxa uu ku sheegay in ay farxad weyn tahay in la arko soomaaliya oo u soo jeensatay dhanka horumarka hadalkii ra-iisul wasaarahana waxaa ka mid ahaa raxmaan raxiim horta marka hore waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed gabdhaha iyo dhallinyarada bannaanka taagan oo ay qoraxda disho waxaan rabaa iyaga in lagu bilaabo salaanta marka shacabka soomaaliyeed la salaamo kadib ayaan waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta meesha jooga wasiirka guddoomiyaha gobolka agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waa wax lagu farxo in la arko in dalkeenna uu soo jeestay sidii dalka loo horumarin lahaa loo dhisi lahaa waxaa la ii sheegay inay tahay markii ugu horraysay taariikhda oo ay hay-adda socdaalka iyo jinsaduhu iyo jinsiyaduhu yeelato xarun weyn oo laga maamulo in maamulkeeda iyo gobolka banaadir waan u mahad celinayna bixinta dhulka ay bixiyaan ay ka wada shaqeeyaan in xarun la helo waxay idin tusaysaa dalkan inuu noqday dal hore u socda wax walba lama xallin karo hal maalin iyo laba maalin laakiin tillaabo walba oo hore loo qaado waxay noqonaysaa tillaabo ku soo korortay shacabka soomaaliyeed oo ugu soo korortay si wanaagsan waxaan u mahad celinayaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay in ay arrinkana suurto gasho waxaan u mahad celinayaa agaasimaha oo si hagar la'aana uga soo shaqeeyey iyo wasiirkiisa waxaa kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo gobolka banaadir oo dhulkan ugu deeqay waa muhiim dhulka gobolka banaadir in looga faa'iidaysto sida ugu fiican oo shacabka loogu adeegi karo waxaan idiin rajaynayaa in marka dambe aan isku soo laaban doono iyadoo la dhisay meeshan ay shaqaynayso oo wanaag uu ka jiro waana u hambalyaynayaa agaasimaha waana mahadsantiin
iminkana boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland ayaa maanta boosaaso ka sheegtay in laba iyo toban kun oo booydood oo biyo ah la gaarsiin doono dadka iyo dunyada abaartu ay daashatay munaasabadda lagu daafurayay biidhaamiskan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda puntland axmed karaash waxa uuna sheegay in biyidhaanka ka sokow ay barbar socon doonaan cunto qaybin iyo weliba tirakoob lagu samaynayo dadka abaarta ku waxyeeloobay warbixin amuurtaa ku saabsanna waxaa istuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ka soo jeedinaya weriye xasan haykal wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland ayaa maanta magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku daafurtay laba iyo toban kun oo baydood oo biyadhaan ah taasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka ay abaartu ay saameysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland axmed karaash ayaa si toos ah u daafuray waxaana uu sheegay wasiirka in cunto qaybinta ay ku xigi doonto iyadoo ay socoto diiwaangelinta qoysaska abaarta ay saameysay
waxaan halka kale aynu isugu nimi oo inaan daafuro labiiyo tobankaa kun ee oo biyaha ah oo ay baasaweyn sheegtay oo laga helay hay-adaha baan saaka daafuraynaa waxaan rajaynaynaa kuwayow ka badanna inaan helo cuntada qudheedu waa socotaa kolley wakhtigeeda ayaa sheegdona kuyow badan baanu daafuray oo maxay atay sida w f b oo kale way ka socotaa gobolladoo dhan diiwaangelin baa ka socda ilaa waxay noo sheegeen ilaa afar boqol oo kun oo qoys inay diiwaan gelinayaan waxay hore u dhammeeyeen boqol iyo kow kun oo abaartii hore ah ayay dhammeeyeen oo gobolladii ay abaartu ku horraysay ay ka mid yihiin waan u mahad celinayaa maxay tay hay-adahan biyaha keenay kooyowga dhimanna waxaan rajaynaynaa cunto iyo daawo iyo biyo iyo wax allaale waxay hayaan inay keenaan shacabka qudhiisa waxaan rajaynaynaa ololaha ka socda federaalka oo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaan maqlaayay adduunka iyo dadka soomaaliyed ay isugu yeelaan gudo iyo dibadba puntlandna waxaa looga baahan yahay sidaas oo kale inkastay wadaan oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa loo baahan yahay ninkii koob maxaytay kiilo bariisa iyo maxaytay shaati yar oo iska tuuray iyo wax walba waa loo baahan yahay inay hawshaa iyadaa aynu olole ka dhigno xil cid walba saaran haddana waa inoo daahfuran yihiin labaiyo tobankaa kun ee biyaha ahi waa inoo daahfuran yihiin balse weyna aad iyo aad bay ugu mahadsantahay waan rajaynayaa inay ka adag tahay waan rajaynayaa inay ku filan tahay hawsheeda waxaan ku kalsoonahay haddaan la ducaducayn oo cidi farafarayn inay ku filan yihiin hawshooda in loo daayo way ku filan yihiin in sistamka la ilaaliyo baan aad iyo aad ugu boorinayaa maxay toy dowladda iyo dadkaba waxaa lagala xisaabtamayaa marka aad qof wixiisa u dayso o u dhiibato baa lagala xisaabtami karaa laakiin hadday daldalool yeelato oo meelo kale daaqado kale cidi ka soo dhacdo wixii isku hallayn bay gelaysaa dhanka kale waxaa maalmihii u dambeeyey shacabka reer puntland ay isweydiinayeen halka ay ku dambaysa amaba ay ku baxday boqol iyo konton kun oo dollar oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee heer maamul haddaba guddigii lagu wareejiyey lacagtaasi ayaa maanta waxay saxaafadda wax ka weydiisay halkii ay lacagtaasi ay ku baxday waxaana madasha lagu soo bandhigay gaadiidkii lagu iibiyey lacagtaasi ay dowladda federaalka soomaaliya ku wareejisay puntland gaadiidkaasi oo lagu wareejiyey maanta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee dowladda puntland waxaa indhihiinna ku aragtaan gaadiid lix ah oo booyada ah waa laba xabo waa siddeed boolle toddobaatan qaad siddeetan qaad afarna waa yar yar shan iyo afartan qaad lixdaa gaadhi waxaa noo dirtay dowladda waannu soo iibinnay waxaannu ku wareejinaynaa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo wasiirkeedii hadda uu idin hor taagan yahay cabdirashiid furayaashiisii furayaashiina aannu hadda ku wareejinaynaa waxa nuxurka iyagu waa intaa wixii kale dawladda ayaa maamulanaysa cidday u dhiibanaysa cidda u xilsaaranaysa iyadaa u xilsaaran annagu wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ayaannu ku wareejinaynaa insha allah ee dhinaynka ah waa toddoba iyo toban iyo shan boqol gaadhiga siisowga ah ee shan iyo afartan qaadii waa lix iyo toban iyo badh ma fahamteen sooma okay hal matoor oo aniga waxaa i amray madaxweynaha waxaa loo diray ceelka ceelka ceelka damco toddoba kun oo doolar baa layga qaaday ceelka damcood toddoba kun oo doolar baa layga qaaday oo jabay waxaa kal- boqol iyo kontonka ka mid tahay waxaa kale oo intaa idiin dheer boonooyinkii taayirada kamaanada kala yaaca kobaalka Ee, wa- em, ee, lix- ee, lixda gaari iyo hawshoodii way noqotay lacagtii intii kale toban- boqol iyo afartankii kale marka tobankaa kun laga saaro
dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay sidii loogu talagalay ay gaadiidkan ugu shaqayn doonto dadka ay abaartu ay saamaysay waxaana uu goobta uu ka cadeeyey in haatan ay la wareegeen gaadiidkaasi lagu soo wareejiyey
maanta halakan waxaan kula wareegaynaa sida arkayseen ee lix booyadood oo loogu talagalay abaaraha ee biyadhaan in lagu sameeyo ee dhibta jirta iyo mushkiladda abaareedoo maanta ina haysata ilaah baan weydiisanaynaa inuu deg deg nooga qaado biyo la dhaanshiyo booyad la dhaanshiyo makhluuqa ilaah biilo kuma filla ilaah baan weydiisanaynaa inuu naga saaro lixdaas ee booyadood ee maanta ganac- ganacsatadu wasaaradda howlaha guud ku soo wareejisay waa kala wareegnay waana mahadsan yihiin ee waad la socotaan dalka abaar adag baa ka jirta dhib iyo culays baa jira ee dawlad iyo shacab iyo ee ganacsato iyo culumma culummadii ee puntland looma kala harin saasoo ay tahay culaysku maalinba maalinta ka dambaysa waa siyaadayaa taasi waxay a- a- caddaynaysaa aadamaha waxqabadkiisa iyo tabartiisu siday ma fahmaysaa u liidato u jilicsan tahay ee laba daruurood oo dalkaa mara baa daqiiqad lagu kala fadhiisanaynaa ilaah baan weydiisanaynaa baabuurtaa waa kala wareegnay lixda ah ganacsatada Ee, waxaa laga baxshay lacagtaa sida aad la socotaan lacagta lagu iibiyey lixdaa booyadood waxay ahayd lacag ah boqol iyo konton kun oo dollar oo dowladda federaalka ah inaga soo gaaray dowladdu markay ka fadhiisatay oo dhinacyo badan eegtay in booyado biyo ah lagu dhaansho oo isla weeggaa gudihiisa baahidii sidii u timaaddo markii la xisaabtamay waxaa loo arkay inay ka ribix badan tahay boqolkiiba boqol in lagu gado booyadahaas oo si joogto ah abaarta ugu dhaamiyo iyo- iyo shacabka dadweynaha ooman ee asad haraya ee mustaqbalka la adeegsan doonana ay ahaato waxaa loo arkay boqolkiiba boqol inay dhinaca iyo tallaabada lacagta loo qaaday ay boqolkiiba boqol ka faa'iido badan tahay in booyada la siiyo biyo ku dhaansha oo hal mar ay baxdo baahidiina sideeda ay u taagnaato xasan haykal idaacadda daljir boosaaso deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ah ayaa biyo qaybin loogu sameeyey qaar ka mid a dadkii ka soo hayaamay deegaanka burco ee gobolka togdheer maamulka somalilan dadkan ayaa markii biyaha la gaarsiiyey kadib waxa ay la hadleen radio daljir waxaana warbixintan ku eegaysaa weriye faadmo jaamac oo ku sugan stuudiya daljir ee magaalada boosaaso kumanaan qoys uga kala yimid gobolada dalka soomaaliya oo isugu soo hayaamay deegaano ka tirsan gobolka bari oo sanad ka hor roobab lagu dirsaday ay ka da-een ayaa ah kuwo xaaladooda laga soo dayrinayo waxaana deegaanadaasi ka dhammaaday baadkii iyo biyihii ay kusoo hayaameen dadkaasi reer guuraaga ah qaar ka mid a xoolo dhaqatada oo ku sugan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa xaaladooda uga waramay radio daljir
annakoo liidana oo haraadu baktinayna baa ilaahay booyad noo keenay oo, een, degmadaydaas waa baktinay lix guri baan ahayn biyo horena ma- een, maanaan arag gaarigaa ilaahay haddeera noo keenay biyaha een, wala liidanay haraad bay nooga baxaysay gaarigaas alla noo keenay haddaan gaarigaas alla noo keenin hadda waa baktiilahay waxaan u baktiilahayna waa haraad waayo waa saxaraan joognaa biyana wax laga soo qaaya dhul fog waxaa la yidhaahaa faatimo salaad xuseen Ee, waxaanuna ka soo guureen soona ee, ceelaf wey Ee, waqtiyo badan si caalamka markii hore loo sakootiyeen haddeer alxamdulilah adigu dee dhulka uunbaa daabki haddeer qaybanaanay iska nimcaysay adana waa laga soo waxaan joognaa magaalada la yidhaahdo mareero waxa weeye guurtaa noogu timi annagoo deegaankaa guurtada timi waa dad dhibaataysan oo hooman oo soo jiiraal guuray oo sagaal kilir ka soo guuray iyo kilirkii loogu yimid tobankaa kilir baa isugu yimid deg- dad- deegaanka ha isugu yimaadeen muddo badan baa loo gurmanaya wixii tabar iyo ta- awooda waxaana rabnaa gargaar ilaa xad dibad iyo dalkaba waxaan rabnaa gargaar ilaahay baa gargaar leh ilaahay baa ka gurwaad gargaar ilaahay baan ka sugaynaa tan labaad dalka iyo dibaddaba waxaan ka doonaynaa gurmad iyo dadaal in loo qabto dadka dhibaataysan gaadiidka wadan dabeeraha wadan baabuurta wadan soo baadi guuray in loo qabto gacan ballaaran oo raxmad leh oo walaalnimo leh in loogu gurnado
waxaan ahay aamina yuusuf axmed waxaan u dhashay gobolka ood weyne togdheer waxaa noo yimid dad maxay haytay dadka u gargaaraya oo wax siinaya waxaanu ka codsanaynaa dee dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyada iyo dalka iyagaba waxaanu ka codsanaynaa gargaar fiican waxaana noogu xun biyaha dhaxanta wax la huwado hoy ma sidano xeryahaasaan noo hoyanaa dad waayeelo fara badan agoomo adeergu reerkaasi waa reer agoona halkaa yaallaa dad agoomaananu leenahay dad waayeelaanu leenahay dee dadkayaba soomaaliyeed waxaan uga baahannahay inayna gargaaraan ilaahayna noo baryaan in ilaahay raxmad cirka ka keeno oo nasoo iyagana naga soo furto tacdiibta haysata anana noo soo naxariisto dhammaantayaba baanu ilaahay ka codsanaynaa iyo dadkayagaba waxaanu ka nimi hooyo gobolka soob xudud ku dhowo xudud xukunto baanu ka nimi halkaasaanu nimi wax taageeraha idinka maka horow maanu arag dad iyo duuray hadaad baana waray boosada sideed doolar baana laga siiyaa maxaynxooliyiintii tiro iyo lixdan baanu ula nimiyo waa baktiye xalay iyo hameen horeba baktiga isbadiyey inkastoo dadku fara badan iyo hebdhul badan laga yimi horeba baktiga isbadiyey inka hebdhul badan laga yimi iyo hebdhul badan naqii waa naqii waa la laastay hadda waxaanu gallay kuraynihii iyo haraad waxaan u mahad celinayaa dadkii meelkasa ama dalka ha jiro ama dibadda ha jiro biyaha noo keenay waxaan baan u mahadaynayaa khayr allaha siiyo dembigooda iyo dembiga waalisoodba allaha dhaaf naari allaha kaa nabadgesho rabbi iidankii kuwii soo dhiibaya kuwa sidaba dembigooda iyo dembiga waalisood allaha dhaaf waxay noo keeneen dharkii bay noo keeneen waxay noo keeneen weelkii bay noo keeneen waxay noo keeneen cuntadii bay noo keeneen haddana waxay toddoba shan iyo toban dowladood oo xoolahabaa isku soo guuray haddana waxaan u baahannahay biyo iyo raashin iyo dhar iyo gogol iyo shidaal aan ku noqonno haddii ilaahay roobna siiyo guddoomiyihii hore ee gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigey ayaa deeq uu ka soo ururiyey xaafadaha magaalada boosaaso iyo booyado biyo ah waxa uu gaarsiiyey qoysaskaasi oo gaaraya shan boqol oo qoys oo reer guura ah dadkaan maanta dooxadan waxaa la yidhaha shilamadow waxay ka kooban waxay ka timtaan degmada isku shuban waa dadkii soo guurtada ahaa ee ka soo guuray gobollada sanaag iyo sool dhinaciis ilaa iyo togdheer dhulkaana yimaadeen waxaanu maanta soo gaarsiinay deeqdii dadka ay soo gaarsiiyeen boosaasood iyo ay soo gaarsiiyeen jaaliyad faadumo daahir jaamac raadiyo daljir boosaaso maamulka degmada garbaharre ee gobolkaasi gedo ayaa sheegay in dad gaaraya laba iyo toban qof ay u dhinteen cudurka shuban biyoodka oo halkaasa ka dilaacay guddoomiyaha degmada garbaharre ee gobolkaasi gedo liibaana caddow kaashe ayaa reeriyow daljir sidoo kale waxa uu u sheegay in dad badan uu soo ritay shuban biyoodka islamarkaasna lagu daweynayo isbitaalka degmadaasi guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in abaarta ka jirta deegaankaas ay ka sii darayso weliya subayr sheekh cabdi oo ku sugan stuudiya daljir ee gaalkacyo ayuuna u warramay aad iyo aad baa umahadsantihiin xaaladda biniaadanimo oo garbahaarday ka jirtaa abaar aada u dhibaato badan oo dhammaanba dalka soomaaliya baan ka maqlaynay inay meeluhu fatalada ka jirta ka jirta dibudhacyo fara badan oo deegaanku awalba uu baangulada la dibudhacsanaa iyo xilli roobaadkii oo aan diin oo roob la-aan oo ay ka dhacday waxay sababtay in xoolihii dadka ku dhaqan jirin ay xooluhu ka dhintaan oo ay xoolo la-aan noqdaan kuwii beeroleyda ahaana ay tabac waayaan iyo sanac iyo isugu soo farakaco meelihii ceelasha ku yaaleen iyo hadda biyuhu ku dambeeyeen iyo magaalada garbahaarey maxaan ku yidhahdaa dhibaato fara badan oo marka ka timid dhinacaas oo sidaas markii ay dhacday iyo suumaadkaasna haddana shubanaa bilowday xanuunka isaga ahaana aad buu fara badan ugu hayaa dadka oo isbitaalada gaarto isbitaalkii ay u dhaafay dad u dhintay baa jira haddana weli maxaan ku yidhahdaa waa jiraa dadka asaga ahaa waa la soo daabanayaa oo mar walba mayradhaantiisa saakadan ilaa iyo afar gurmad baanu dirnay gobolka dad badan baa shubahaya oo isbitaalka la keenaya oo kusoo hulhulaya
xanuunkan gormuhu ka bilowday ee degmada garbaharey ee dadku ay ee, ugu dhinteen wuxuu ka bilowday hadda wuxuu ka bilowday shan iyo labaatankii bishii hore kasoo gudubnay buu xarunkaan bilowday waa gartay marka ee, dadka u dhintay ee, ma dad waaweyn bay iskugu jiraan mise ee, waa caruur dadku cayaalkii waxay u badan yihiin bada shan iyo shanta sano haysa standardkaas ah ilaa laba qof oo waaweyn saddex qof oo waaweyn way ku jiraan waan gartay ee, deegaanka iyo ee, guud ahaanba ee, waddanka abaar baa ka jirta Een, bal waxaad ee, noo sheegtaa sida ee, ay u saamaysay abaarta walaabaadka aada iyo aad bay u jirtaa way saamaysay dadka deegaanka degan oo aan guddoomiyaha oo ahay dhibaatada badan oo hadda waxaan ku idhahdaa meeshaan taallo oo xanuunka ka shekow taallana abaartaas weeyo naqarkii oo abaaru jirta wadankaba dib u dhac fara badan uu ka jiraya waxaan ku idhahdaa ay dhacda abaaru dhacdo dowlad hadda xoog badan oo caawisada soomaaliya aysan ka jirin qalbi ahaan iyo magac ahaan bay u jirtaa ee ay ka timid mid hadda maal iyo meel u yaaleen oo dadka ee u gargaari karta oo kaalmaysa aysan jirin haddee culayskeeda cidda mas-uuliyaddaas maxaan ku dhahdaa ay ku dhacayso waa garan kartaa intay la eg tahay iyadoo dadkii abaareeda yihiin oo baahan yihiin baa naloo yimaadaa oo la yidhaahdaa war waa ekanayo oo waa socdaay oo dadka maana shidan markaas un baanu dadka muslimiinta ah iyo khayradaan inaan u dirno ama jaariyadaha ama dowlad goboleedka ama maxaan ku idhahdaa dadka ganacsanaya inaan uga raadina nolol halkaasay nagu qafataa marka culays badan bay nagu haysaayo dadka deegaankana ku haysaa annagana ka mas-uuliyad ahaan ay noo ay noo geysanaysaa magaala waa tahay marka ilaa iminka een, maxaad ee, ee, maamulkiinu ee, gurmad iyo gargaar aad ka hesheen ee, dadka soomaaliyeed waa waa khayr allah siiyo ee, dad ganacsato ah oo dadka waa ay ku nool yihiin oo maalin walba wax ururiya iyo guddiyo aan samaynay oo welima awdiinka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada iyo maamulka iyo isugu jira een, oo qaaraamaadkaas dadka waxaan ku idhaha wax sadaqaysanaya oo ga qaada ganacsatada oo dadkaas een, aan ku dejinno oo aan la kor joognana waa jiraan oo isayd wax ku filan maahanay waa waxaa weeye saddexdii waqtiba mar inuu qofku au xero ama ama maanta hadduu wax waayo taliimsa wax waayin weeye waxyaabaha aan ka shaqaynaynay oo dowladda maxaan ku idhahdaa guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedka isugu jirana mar bay lacag sideed kun oo caawimaha noo keeneen xanuunada markay dhacayna lacag shan kun aanu ka helnay dadka diyaas baraha laftoodu waan maxaan ku idhahdaa sidaasoo kale kama marnin oo waxba naga soo gaargaara xildhibaanada dad ka mid a deegaankan u dhashay xildhibaan isaga oo kale hadda isbitaalku markii xanuunka ka dhacay caawimo aan laga helay lacag afar kun oo isbitaalka ku caawisay baa jirtay marka cid kasta oo usoo gurmata dadkaasna waan u ducaynaynaa in maxaan ku idhahdaa gurmad kasta uu ka bato oo dadkaasa soo caawiya abaarta haysa iyo waa usoo jeedinaya waa ugu baaraya waa gartay een, deegaanada soomaaliyeed inkastoo abaartii si caam ay u saamaysay haddana way kala daran yihiin bal sida ay idiin saamaysay amaba een, dadka iyo dunyadii halkaa ku dhaqan ee abaar waa dunyo waa ka dhamaatay dadkan hadda dunyo uma joogto oo xoolo maanta ku nool oo u jooga waa neef un qof uu lasoo geed kusoo xirtay oo carruurta hadduu wax u helo uu waxba siiyo kalaa ka nool dunyaduna duurkay gaadha jirtay abaartaas baa hadda intaa la eg la hayso oo dadkii hadda ay u dhimasho bilaabeen oo xanuumadaas waxa keenay isdoofaxa iyo tabaryarida iyo nafaqa darrada ay tahay iyo waxa meesha ka jirta marka laga soo tago xanuunadaasi ee shubanka dadka ay ugu dhinteen ee, ma jira cid abaartaasi iyadana aad ugu ugu dhimatay oo maamulkiina uu u diiwaan gashan amaba ee, ka war haya oo hadda dhintay horta abaartaas aanu aanu ku tirinaayo wax abaarta ka yimid weeye intaan ognahaysee dad ayagoo raadsanaya nolol oo naftooda tacabiray oo dagaagay duurka aaday meelay wax ka cunaan raadsanaya ay baalla cunayn baanu ognahay inay jiraan qaarna baallada durwaaga oo kale ay cuneen qaarna halaqyo ay cuneen meelay ay kusii dheelmanayeen doona falaacday Ee, maamulka ee, jubbaland aad hoos tagtaan ee, idinka maxaad ee, gurmad iyo caawinaad aad ka hesheen waa ka helnay waa waliba hadda ku sheegayo guddii gurmadka abaar wey noo soo dhigay guddii maamulku jubbaland baa nooga wakiilahayo waxay nooga timid jubbaland bay nooga abaartu aad ay u xun tahay een, dadkuna waxaad moodaa in aysan ee, si fiican gargaar u helin marka ee, maxaad ku qiyaasi lahayd ee, baaxadda abaareed ee deegaanadaasi ama haatan ee, ka jirta amaba ku soo fool leh haddaan roob di'in ilaahay horta roob hana siiyo dadka waxaa haysta ilaahay waa ka bixin kara iyo roob inuu doo kaalmo walba oo bilimi aadminimo dadkan hadda ma beeri karta oo maxaan ku idhahdaa saacada iyo ma- marar bay gaajada xilli hal xilli khafiifi bixin kastaaye ma ma filayo in oo dad ay kusii noolaan doonaan ma filayo deegaankan awal adduunyadii baa ka dhamaatay marka abaar aad u baaxday baa taa loodaa saasaan saasaan qiyaaskanadu sidaa weeye rabtu hadda bishaan haddaan ku jirno hadday roob la-aantii ahaadaan wixii ka dambeeya eh, ay dhamaasho dhimasho hoos iyo hool u dhamaadeen oo kale u dhamaan doonaan baan qiyaas
xildhibaanada maamulka hiirshabelle ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi waxa ay ku ansixiyeen golaha xukuumadda ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka hiirshabelle mudane cali cabdulaahi cosoble koob iyo toddobaatan mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka hiirshabelle ayaana ogolaaday islamarkaasna ansixiyey xukuumadda cusub guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabelle sheekh cusmaan maxamed bare ayaana ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday codaynta golaha wakiilada maanta oo ay tahay taariikhda kow iyo tobankii bishii maarsa laba kun laba kun toddoba iyo tobanka waxaa halkaa isugu yimid kalfadhigii koowaad fadhigiisii shan iyo tobnaad baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ajendaha wuxuu ahay mooshin laga keenay xukuumadda uu soo magacaabay madaxweyne cali cabdullaahi cusuble mooshinkii cod ayaa loo qaaday yacni waxaa u codaysay mooshinkaasi toban ruux intii kale maxaa muxuu- wuxuu noqday waa waa ansax wuu noqon waayey mar labaad eh, xukuumaddii ayaa cod loo qaaday codka kalsoonida ah toddobaatan iyo kow ayaa u codaysay codka kalsoonida ah sagaal sagaalna waa ka aamustay lixna way diiday saas ayay xukuumaddii ansax ku tahay waxaa kaloo ajendaha ka mid ahaa xeer hoosaadka dowlad goboleedka hirshabeelle markii laga reebo dhowr qodob oo dib loo sixi doono oo yacni guddoonka iyo iyo guddi loo saari doono markii laga reeba asagana sidoo kale cod aqlabiyadda ayaa lagu ansixiyey waxaa fadhisay eh, muxuu ahaay konton iyo lix ayaa muxuu ahaay eh, ayaa tirada fadhisay ay ahayd muxuu ahaay waxaa cod haldheeri ayaa lagu ansixiyey sagaal iyo afartan saas ayaa asuuna ansax uu ku yahay marka waxaan codsanaynaa marka dowlad goboleedka hirshabelle maanta guul waayo xukuumaddeeda waa la ansixiyey xeerarkeedana waa la ansixiyey waxaa inoo dhiman xeerka haddii la ansixiyey guddiyada saddex iyo tobanka waa la ansixiyey tiradii tiradii guddida ayaa noo dhiman iyo xeerkii oo dib loo soo rogo oo waxyaabaha ku jirana aan ka saxno insha allahu tacaala ee guud ahaanna waa waxaan isku afgaranay in xukuumaddii la ansixiyey xeerkiina la ansixiyey aad iyo aad umahadsan tihiin shirkan waa noo xidhan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
iminkana garowe maalmihii ugu dambeeyey magaalada garowe waxaa ka socday gudood qaar ka mid ah ciidamada puntland ay ku qabsadeen kontaroolada magaalada garowe arrintaas ayaa keentay in waxgaradka gobolka nugaal iyo qaar ka mid a aqoon-yahanka puntland ay si weyn uga hadlaan iyaga oo qaarkoodna ay ka digeen in xaaladani ay keeni karayso arrimo ammaan darro waxgaradka gobolka nugaal ayaa wada dadaallo ku saabsan sidii arrintaas wax looga qaban lahaa waxayna ugu baaqeen ciidanku in ay banneeyaan kontaroolada aniga waxaa la yidhaha axmed cabdicaraf waxaan ka hadlahayaa maanta masiirka taagan garowe oo meelka dhac ah oo waddo goynta ah ma ahan mid reer leeyahay waddadu qaaliyo muslim baa mara waa qofkii maanta waddadaa fadhiistaa oo waxa weeye waa xawtal dariiq waa burburin dalka iyo dadka waa wakhti adag oo maanta kii hadda waddada anyar sii joogaa uusan noolaanayn waxaanu leenahay qolada dowla ciidanka oo meesha fadhiya dadkaad ka dhalateen cidlo kamidna imaan waxaa waxaysanaysaan waa hooyooyinkiin iyo aabbihiin iyo gurigiin iyo magaaladiin iyo dalkiinna waxaad hor joogsay oo burburinaysaan cadaawad dalka iyo dadka ha ka samaysanina ha garan waanina musta- mu- mu- masiirkii aad lahaydeen iyo magacii aad lahaydeen iyo ciidamadii dalka inaad tihiin isku xusuusta kuwii ilaalina inaad tihiin isku xusuusta war waxaan leeyahay ka kaca meesha waddada fura waxaad leedihiin dowladda iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo caqliga etba waa raadinayaan baneeya oo masiirkiinnii iyo masiirka maamulka iyo masiirka ummadda qaata oo ha ceebaynina adinkuna dalkana ha ceebaynina waxaa soo haray waddadu waddadu maahan reer midig yahay xamar buu ka timaadaa ilaahay artisabaay ka timaadaa ilaaya meesha doontay ka timaadaa waddada gaaliya muslim ilaahay ummaddiisaa madhah wax ilaahay abuuray baa madhah qofkii waddadaa xidhaa waa xawta dariiq wey waxaanu leenahay ciidamadow walaalayaalow wilashayadiiyow war waddada banneeyi adinkoo meel qurxoon fadhiistoo ku xisaabtama wixii aad haatan layna aragiyo waa muuqateen madaxweynuhu waa madaxweynehayagii wasiiradu waa wasiiradayadii ninka la yidhahdo muxuu ahaa ninka kan hadlay oo ka hadlay meediya oo ahaa maaliyad mas-uulka maaliyadda ma aha dad dabadda ka yimid waa dad lala xisaabtamayo wixii aad leedihiin waa waxa laynoo la muujinayo haddii ilaahay garto waxaanu leenahay kaa kaca waddada fura waddada
magacayga aniga waxaa la yidhaha ciise nuurgeedi isqarin maayo waxaan ka hadlayaa waxaan joogaa magaalada garoowe casuumadda puntland baan dhex jooga raadiyo daljir saaka waxaanu u nimi annagoo rag badana inaannu ka hadalno wax noo muuqday sida la ogyahay maalin dhoweyd barlamaankii baa la qabsaday xaruntiisii ciidan gaalkacyo ka yimi aanu furinta ku ogeyn oo ciidanka iyagii oo ciidankii puntland oo ammaanka loo diray baa qabsaday haddana waxaa la haystaa magaalada qayb ka mida oo kantarooladii iyo wixii shaqa kama socoto ummaddiina waa niman tahay waa la dhibaateeyey waxaan leenahay arrintaas oo ka hadlaynaa ha laga daayo sidaas ciidanku waa ciidankayagii ammaanka puntland baa loo xilsaaray inuu isagu wax dhibaateeyo looma xilsaarin maantana mushahaar maqnaada uguma horrayso haddii wax ka maqan yihiin dadka qaar waxayba leeyihiin ciidamada furimaha jooga wax yar baa ka maqane ciidamaduna waa badan yihiin oo waa tiro badan yihin gobol walba waa joogaan marar badan oo horena bangi la qabsado iyo maaliyad la qabsado iyo waa dhacdayo waxba ma kordhin sidaasaynu u butuluqsan jirayoo ahayno weligeed mushahaar waa lala dhici jiray dowladdii timaadaaba ciidankan annagu waxaan tuhmaynaa inuusan mushahaar doon ahayn ee wax kale meesha ku jiraan reer garoowe haddaan nahay waxaan rabnaa inaan runta isu sheegno annaga ciidanku gobolku doona ha u dhasho ciidankaasi waa mushakal baanu maqal gobolku doona ha u dhasho waa ciidankayagii puntland hadduu gobol kale ka yimina nama haysan karo hadduu garow u dhashayna nama haysan karo ciddii haatan la tuhmaayoo diraysana waxaan dareemaynaa in cidi hadba kelida far kaga mudayso ciidamada ama wasiirkii hadla ama annagoo haddeer maamul baa jira cabdiweli maxamed cali gaas baa madax ka ah xumaantiisa iyo fiicnaantiisa midna wax nooguma jira waa loo igmaday waa loo dhiibtay barlamaan baa doortay haddeerna wax yar baaba u haray mucaaradkiisuna waxna tari maayo mu'ayididiisa badanna haatan annagu jeel uma qabno ummaddaannu uga midna ha laga daayo magaalada dhibaatada ha laga daayo oo shacabka dhibka ha laga daayo oo annaga weliba reer garow aan nahay waa is sheegayaan nin ciise maxamuudana inala ka dhigo maaha sidii habartii la yidhi waa la furayoo intay soo noqoto bay hadba waxay tidhaahdaa wiilka caanaha nirsiin jirayoo habeenkii mar baan kicin jiray gabantaa yar waa soo kaadshayn jiray warorad iga tag aniga waa ku furaya reerkayga iga dhax inala ka dhigo maaha raggii shalay mas-uulka hataa haddii la isreerreereeyo soo maray baanu naha in maalin walba wax aan noo cuntamin ama laaqi noo ahayn dowladdii iyo dadkii shacabkaayoo dhammina yidhahaan garowe waa lagu shaqayn waaye ciise maxamuud lalama shaqayn karo maaha ciise maxamuud waxa kan shaqa kuma leh waxaan wax aqoon baa ka dammeeya waxaan wax aqoon baa samaynaya ciidankana ha laga daayo farsamaxumada xataa odayaasha magaalada u dhashay waxaanu qabnaa ciidanka laaqi uma aha maalin walba inay yidhaahdaan laba kun baan habra ka soo ururinay oo idin siin maantana waxaan idiin qaadaynaa niicniic qaada laaqi uma aha ciidanka sharafna uma aha ha laga daayo ciidankuna siduu ku shaqayn jiray xareed maahinoo guri mayna ha ku shaqeeyo oo ha ka daayo magaalada rabshada haddii rabshadaasi sii socoto hadda dadku wax daran baa ka iman kara horey baa laysu layn jiray puntland waa isku soo duuli jidhay guriga ciise caddaan la duqayn jiray rabadaan dad baa isku dhiman jiray wiilal noo sheegtay wadaado iyo mutacalin baa konton iyo afraad intay laba oday ku qabsadaan kow laysku noqon jiray war ilma adeeryaal oo tol haddii la yahay ciidan iyo shacabba waxaanu u sheegaynaa inaan laysku keenlaynin laga daayo magaalada sida iyo puntland ammaankeennana laga shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan leeyahay shacabka puntland oo ku dardaarayaa maanta oo miidiyaha uga sheegayaa nabadda puntland gobol iyo degmo iyo tuulo iyo degaan waxaa nabadeeda ilaalin jiray iyo sharafteeda iyo haykalkeeda iyo midaynteeda shacabka puntland meeshii iyo xilkii aada gudan jidheen baanu idinka doonaynaa waana idinka mahad celinaynaa sharaftaa iyo wadaniyaddaa iyo muwaadilnimadaas sidii nabadda aada uga shaqayn jidheen iyo midnimada uga shaqeeya waxaan kaloo leeyahay ciidamada reer puntland waxaan leeyahay shaksiyan anigu ciidanku waxaa loo igmaday inuu ilaaliyo cadow inuu ilaaliyo dawlad qaran inuu soo celiyo kala dambayntii iyo nabaddii inuu cadowga dibadda iyo kan gudaha ka hortago waxaan leeyahay ciidanku wuxuu ciidan ku ahaa oo calanka qoorta ugu xirtay oo kitaabka u maray oo qoriga iyo gaashaanka u qaatay waa in uu wixii waajibka uu u lahaa uu qabsado waxaan leeyahay oo kale maaha adoo ciidan sheeganaya oo kitaab gacanta u saaray inaad dalka iyo dadka u shaqaynaysid iyo diinta inaad isbaarada lagu ilaalinayay cadowga iyo hantida qaranka iyo kala dambaynta iyo administrationka inaad inta fariisimihiinnii iyo meeshii aad ku gudbadeen oo cadowga u joogteen inta ka soo guudhaan aada isbaarada timaadaan oo ku dhibaataysaan dadka shacabka ah iyo maantada maanta abaartu hayso oo umulihii iyo hooyooyinkii qorraxda ku dhalayaan oo xoolihii baqbaktiyeen oo carruurtii gaajo iyo cudur u dhimanayso meeshii aad uga gargaarin haydeen oo uga gurman haydeen oo dhabta ku soo gurin haydeen inaad isbaaradii ku celisaan gelligii geela maantadaa loo sideeyey iyo maantada loo sideeyey iyo biyihii loo sideeyey iyo xurquunkii xunkaado loo sideeyey cid kasta ha ha u soo qaado oo baabuurta saarnaa oo dhabarka lagu sideeyey inaad isbaarada ku celisaan oo qorraxda tuumisaan ma aha wixii ciidan loo igmaday ma aha wixii ciidan lagu yaqiin ma aha wixii qarannimo ciidan lagu yaqiin mana aha mas-uuliyad waxaan leeyahay sii ka baxa isbaarooyinka meel ku habboon sharafta ciidanka iyo kala dambaynta iyo dishbliinka ciidanka taga haddii xuquuq idinka maqan tahay xuquuqdiinnu ma aha mid la qarin karo mana aha mid la dafiri karo waxaa keliya oo loo baahan yahay ninku maanta marxaladda jidha oo puntland ka jidha ama soomaaliya ka jidha ama geeska africa ka jidha inuu waayo aragnimo ka qaato oo u dulqaato haddii xuquuqa ka maqan tahay marka ay ku habboon tahayna uu la yimaado dacwadeeda iyo kala dambaynteeda waxaan ku soo gebagabaynayaa yaan lagu cayaarin yaan lagu cayaarin sharciga iyo kala dambaynta iyo mas-uuliyadda puntland caasimaddu dadka reer puntland iyo soomaaliya u dhexaysaa nin shaksiya ma leh qabiil shaksiya ma leh ummad shaksiya ma leh ciidanku ma leh waa caasimaddii puntland waa caasimaddii soomaaliya waa caasimaddii dastuuriga ahayd waa caasimaddii dowladda laga maamulayey madaxweynihii
waxaan aada u salaamayaa shacabka reer puntland meel kastoo au joogo dal iyo dibadba waxaan idaacadda maanta u soo marinayaa oo warbaahinta uga uga sheegayaa khalad aad iyo aad iyo aada noo dhibay oo dhagaha shacabka reer puntland ama dalka ha jooga ama dibadda ha joogay ku batay oo maalin walba la leeyahay waxaa la qabsaday caasimaddii puntland ciidamadii sharciga ahaa oo puntland lahayd oo oo cadowga loogu talagalay iyo hubkoodii baa maalin walba shacabkii lagu argagax gelinaya oo lagula dagaalamaya oo lagu toojar garaynaya oo wax aan la garan karin oo nin nin macnayn kara ausan jirin baoon qaymo lahayn oon laga hadli karin baa waxaa la leeyahay ciidamadii waxaasay rabaan keeray rabaan mushahaar baa ka maqan magaciisiya war mushahaarku marna waa la helaa marna waa la waayaa puntland maanta lama asaasin xilligii cabdullaahi yuusuf mushahaar badan buu la tegey waxna noogama xumaan xilligii in cabdixaasha ayaamuu joogay wax badanoo mushahaara ku maqan waxna noogama xumaan wax noo siyaada maahaane xilligii cadde muuse mushahaarooyin badan baa ciidan iyo shaqaale iyo kulli ka maqnaa wax noo siyaada maahaane waxba puntland kagama baabi'in xilligii cabdiraxmaan faroole mud- wax badan baa ka maqan oo mushahaara ciidan iyo shaqaalaba wax u burburay iyo wax ka xumaaday iyo wax loo naaqusmayna ma jiraan war ayaamaha kan waxaa soo noqnoqonaya war mushahaar baa jira war keeraa jira war heedhe waxaasoo kale caruurnimadu ma qaadan karo caqliga bani aadamku nooc caruura oo loo sheekeeyana ma abshir cali qood waa aqoon-yahan ku sugan magaalada london si dhowna ula socday arrimaha ciidamada qabsaday kontaroolada magaalada garowe waxaanu ugu warramay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada london
bismillahi raxmaan raxiim waan farahayaa cabdisaljid iyo dhammaan inta u shaqaysa waxaan jeclahay baaq iyo talooyin ku biiriyo shaqaaqooyinkii ka dhacayay puntland dowladka kala dirsatay maantana uma baahna shaqaaqooyin iyo ciidan meel istaaga iyo dareeriyo la xiro waxay u baahan tahay horumar iyo iskaashi iyo wadatashi iyo dowladnimo xoogli marka haddaan nahay kudajoogta waxaanu aada iyo aada aanu uga xumaanay aada iyo aada aanu u dhibsanay in magaalo madaxdii isbaaro la dhigto oo mulisooyinkii dad murihii iyo caruurihii iyo dadkii wadada marayay oo rabbigii una rabbigay uga naxariistay rabadaanka xataa inaan lagu waajib yeelin inta ay tahay inta ay inta ay safarka yihiin in lagu xamido wado ayaan aada uga xumaanay marka taas taas ayay ka hadla inaan ka hadlo
waaya arrintan marka aragtidiina markii la fiiriyo qurbajoogta waad la socoteen oo puntland waa dal nabada isla markaasna muddo dhowr iyo toban sana ah ayaa dowladnimo ka jirtay maxaad umalaynaysaa marka in imika ay keeni karayaan in isbaarooyin la dhigto ciidamadii ay ka cawdaan mushaar la-aan oo godood ay sameeyaan qaarkood
waa noo muuqataa aada baanu dib aan lagu warhaynaa waxa weeye federal baa soomaaliya ka dhacay waxaa hadda adigu meesha ka wada hadlaya waa laba xukuumadood xukuumadda hadda xasa- xasaanada haysa iyo xukuumaddii hore ka kamid ah waxaa moodaa inuu filigsan jiro ciidamada qaarkood oo ciidan ahaa iyo kuwo badan oo aan ciidan ahayn oo magaalada ku jiray oo caaglayaal waxa loo yaqaan ah in ay idaacadaha la keenay oo maaragtay qaab siyaasadeedii arrinta u dhacday laakiin annaga waxaan leenahay siyaasad maanta puntland ma geydo ee meel lagula galaano ma jiro waa waddan abaar ka jido waa meel colaado badan ay dul fadhiyaan xukuumadda xasaanada haysataa wax badan way ka gaabisay wayna leedahay wax la yidhaahdo in loo garaabo meelo badan looga garaabo maaha maanta waxaan leenahay siyaasiyiintii hore dowladdii hore xisbigii kamid ahaa oo idaa- idaacadaha ka hadlaaya ee daaha daradiisa kasoo riixaysa ciidamadan annaga wax walba waanu ognahay reer puntlandna way ka dhalisan yihiin waxaanu leenahay walayar waad soo shaqayseen waktigiina waad soo qaadateen waxna waad soo qabateen haku haku bedelanina wixii aada soo qabateen foolxumo ka fariistaanu leenahay tanna wax xasaanada iyadaa haysa laba sanaa u hadhay iyadana waxaan leenahay haddii labadaa sana ay dhamaato ilaahay wax khayr iyo dowlad khayr iyo wax puntland horemariyo hanoogu bedelo iyaduna waan mahadinaynaa meesha adag waktiga adag ay soo shaqay marka puntland maanta uma baahan in dadka abaaraha loo gudmado in gacmaha la isqabsado in la kashado ay u baahan tahay ciidankuna wuxuu u baahan yahay inuu inuu ogaado inuu yahay ciidan shacabka iyo wadanka difaaca yuu noqon ciidan shacabka dhiba yuu noqon ciidan siyaasi daneys daneyska u adeega waxaanu waxaanu arkaynaa idaacadaha ciidan ka hadlaayo oo leh saddex sano ayaanu soddon bilood ayaanu mushaar yeelin soddon bilood haddee nin askari oo qori karta maba noolaan karo mushaar la-aan ciidamada dowladana waanu ognahay dagaalo badan bay gashay miisaaniyadana iguma jirto inay in dagaalka iyo waxyaalaha exotica la yidhaahdo oo oo ka baxsan emergencyga ah marka waanu u garaabi karnaa la- ciidamaduna waanu ognahay inay lafdhagaxa puntland yihiin xaqbay naga mudan yihiin waanu u garaabeynaa waanu la soconaa laakiin ciidankaanu umahadinayna maaha kuwa caruuraha iyo iyo urmuusooyinka dib digdigada udhiganaya maaha waa kuwa saraakiishooda ay madaxda aado hadday wax leeyihiin ay mid ay lasoo xisaabtamaan oo si sharaf leh oo wada oo meel loo maro leh waa in maaragtay ay u maraan haddii dowladdana waxaa leenahay macnaha inay ximiyaan maamulka maanta jooga oona uguga gudbo sharafkii puntland iyo qaangaaximadii puntland iyo waktigii puntland ay jirtay iyo kala-damayntii maamul walba xasaanad buu leeyahay baarlamaad baa deegsay baarlama baarlama baa ka qaadi kara baarlama baa la xisaabtami kara dheer loo mara iyo hay-ado kala duwan bay puntland leedahay maanta uma baahna puntland kalalaaso maanta uma baahna puntland inay noqoto maamulka ugu maamulka wanaagsa ugu fool inay noqoto waa inay la jaan- ay la jaan qaadaa dowladda cusub waa inay la jaan qaadaa rabitaanka soomaaliyeed puntland waxay diyaardejiin waxay mudo dhimanaysa dowlad soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed na weli heshay waxaan leeyahay hadda jirto puntland guulbay gaari doontaa guulna way gaartay marka aada iyo aad baan waxaan u- aan dadka reer puntland shacabka puntland aan faraya inay ka digtoonaadaaniin danaystayaal iyo siyaasiyiin doonaya wax uga bartay meeshaan oo doonaya khalkhalka ee- ee- iyo iyo- iyo burburka puntland danahooda ka eegaya ee aan eegayn danta caa- caamka ah ee shacabka weli arrimihii la xidhiidhay garowe ayaynu ku jirnaayay cabdiraxmaan xasan dacar waa askari ka tirsan ciidamada daraawiishta waxa uuna dhaawac ka soo gaaray hadda ka hor dagaal buuraha galgala ku dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab cabdiraxmaanna ayaa dowladda puntland ka codsaday in ay siiso xaqiisa waxa uuna sidoo kale ugu baaqay ciidamadu in ay banneeyaan kontaroolka garowe weriye axmed sheekeeye oo ku sugan daljir garowe ayuuna u warramay Een, aniga waxaa waxaan ka mid ahaa ciidanka puntland ee daraawiishta waxaa dhaawac igu gaaray buuraha galgala anoo ka mid a ciidanka daraawiishta puntland oo sarakaal ah Een, labada kun iyo tobanka waxay gaareen qarax baa igu dhacay jirir iyo majxabad waxaa ugu qarax un baan ku dhac qarax baan cid howlgal un baan halka wax igu gaareen dhakhtar dabadeed etoobiya la geeyey xalli waxba kama qaban karo meel kale hala geeyo malaysia markaa loo dadka loo qaadi jiray malaysiana ciidankii loo qaadi jiray ciidanka aniga nin kale ugu indho ugu dhaawac weynaa nin kale nin kale indhala nin kale wuxuu ku dhintay berdhaweyd buu dhintay wuxuu ku dhintay gobolka mudug degmada magaalada cagaaran buu ku dhintay berdhaweyd marka aniga dhakhtar dabadeed oo kale ma helin Een, dee kolley cabasha waa jirtaayoo raggii rag badan oo kale dabadaha loo qaaday oo dhaawacyo iga dhaawac yaraa marka cabashadeedu way jirtaa oo dadku dee waa la cabanaya ciidanku waa cabanaya Een, haddana dee waa weli waa dhakhtar ma helin se waa sugayaa insha allah inaan hindiyo mar gaadho dan dowladdu markaa daawacad kadib maxay kuu qabatay
wax ka qabad kale wax qabad kale ma jirin dowladdii hore ee dee cabdi cabdiraxmaan waxaa la yidhi dadka waxaa loo qabanaya wax qabad guryaha loo dhisayaa wixii naafoobay dhakhtar dabadeed baa lagu celinaya wixii la- la qaadan waaye guri lama dhisin inta la gurigaa lagu dhisayaa oo la- gurigii la qiimeeyey baa wax qabadki qiimihiisii waxaa la helay lacag shan kun shantan kun qaadaa la yidhi wixii dambana waa marba sida lagu hela lagu siinaya ee guriga laisku dhamaystirayaa halkaasi taas gurigaas ku- ku baaba'ay ku furtay ma ana ana de cidi ni- cidna ima dabagela ana de ciidan taliyaha ciidanka waa u tagay dhowr jeer mid walba wuxuu yidhi haddii shan kun lagu siiyey een, maxaa intaasaa kugu filan Eh, wax kale dowladana dhaqaalihii waa yar yahay sidaas buntlandna dee ninkii nin wax u qabanayo ama madaxweyne ha ahaadeen ama wasiir adag ha ahaadeen ama xildhibaan adag ha ahaadeen baa wax qabadkiisa ama dibadda ama gudaha helaya anigu sidaasaan u indhalaa nin iga dhaawac weyna kuma jiro buntland in adoo waddankaaga difaacayaad ku dhaawacantid muddo hadda labada kun iyo tobankii laga joogo sidee aad dareen ahaan maxaa dareemaysaa horta marka hore de waa wax ilaahay qoray oo ilaahay mahadis weeye marka habeenkan xabiib habeenkan boqol iyo labaatan habeen jeeda ilaahay u qoray midna de anoo waddanka wax u qaban shaqo u qabanaya aan ku ku wax yeelooday waa waa wacan taha talabaadna nin dhalinyaro oo indha beelay waad garanaysaa weliba laxaadkiisa indhaha ugu qasan indhaha beelay oo reer loo ciyaal leh waan meel wax ka sugayd dadka mu- soomaaliyeed baa i caawin jiray ee abaarta haddeer ku habsatay haddeerna abaar baa baabiisay marka een, haddeer nin- nin dhalinyaro oo indha beelay oo naafoobay oo aan dowladdii aan daryeelkiisii ka helin kii mushaari iyo kii caafimaadba waa dareemaysaa de marka halkaasay joogta xaalku waa abaartaasaana waddankiiba sii qaribtay Sooma- da- gabdhaha soomaaliyeed ee puntland baa waxay tari jiray oo caawin jirtay iyo dadka ehelba iga ah waan gartay maanta marka ujeedkaaga idaacadda u timi raadada googa qodobka koowaad ee maanta ama mid waxaa weeye hadda waxaan joogay biliyo saddex habeen baan garooga joogay biliyo afar habeen meelahaas waxaan maqlay ciidan baa qabsaday waddadii kantaroolka dadkii shacabka ahaa baa la dhibaya oo xidhan ciidanka si aynu wax u raadsan lahayn dee dadka inuu dhibno ma dadkii shacabka ayna caawin jiray markaynu dhaawacno ama dagaal gallo ee biyaha inoo keeni jiray ee caanaha inoo keeni jiray ee daawada inoo keeni jiray ee abaaraysan dhibta la arki hayso inaan maanta wax tarno mooyaane inaan dhibaatayno horta dee kuma jirto eh, talada dadka shacabka horta wadada u fura waa hooyadeen waa walaalaheen waa wada abaaraysan yihiin ilaa ka galguduud jooga ilaa ka xamar jooga ilaa ka kismaayo jooga waa soomaali marka hore marka labana ka reer puntland in la dhiba maaha waa kuwiina waxaan tari jiray wadada u furaan leeyahay xaqeenii meesha uu ku maqan yahayna dee waa dowlad dowladda aan u raadsanno dowla- dowladdana mid baan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka iyo wasiirka wasiirka maaliyadda iyo wasiirada iyo xogaha baarlamaanka war xaq badan baa naga maqan dowladda dowladdii cabdiweli tii kuwii hore iga badaa kuwii cabdi cabdiweli laba sano iyo laba sano iyo dheeri maanu aan mushahar qaadan daryeel caafimaad ma helin daryeel caafimaad ma helin nin dhabaa baanaha gurigayga haddeer waxaan uga soo cararay abaar iyo dayac war dadku waa caruurihiin oo kale caruurtii mise waxa ugu baahan yihiin kuwayguna ugu baahan yihiin war ilaahay ka baqa oo mushaharkaygana siiya oo daryeelkii caafimaadkana siiya oo noo naxo noo naxariista dadka shacabkaana war u gargaara oo wax tara oo haddadaan wax kala tarayn war ceelasha shidaalkii riyaga war shidaalka ka bixiya ama hay-ada ula hadlaa meeluu ka bixiya dadka dadka wax tara shidaalada riig riyagii qof maanta biyaysan karaa ma jiro dadkaas annagu dadkaas awal iskaga dhex jirno baahidooda waa iska qabsanayna hadda dadkii annaga isku waa mid baana neefkii ninkii boqol halaad haystay iyo ninka maanta aniga caydha ah ee indhaha la'a waa isku mid baanahay war dadkii hoos ha loo eego ciidankana daryeelkiisa ha la siiyo oo mushaharkaygana siiyo imaa riyaal oo mushaharkaygana siiyo waa u baahan nahay carruurtayadu fax baan u karin jirnay fax baanu siinaa daasada caana waxaanu siinay waa weyne marmarka qaarkood muslimkaana baana siin jiray muslimkiina waa wada abaarsaday waxaan hadalka kusoo gebagabaynayaa maanta dhib iyo dhibaato iyo xabad iyo qas looma baahna dhibta ha la joojiyo waa xilli adag baa lagu jiraa maanta waa iskula mid
nabadoon cabdulqaadir axmed xarago oo ka mid ah nabadoonnada waaweyn ee puntland in muddahana ku xirnaa magaalada boosaaso ayaa maanta la sii daayey nabadoonka ayaa sii dayntiisa kadib waraysi gaaban oo siiyey idaacadda daljida xarunteeda magaalada boosaaso waxa uu uga mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay sii dayntiisa sidoo kale nabadoonka ayaa dowladda puntland ugu baaqay in ay isku xirnaadaan nabadoonka ayaa waraysigiisan sidoo kale waxa uu kaga hadlay abaarta ka jirta guud ahaan dalka soomaaliya oo uu sheegay in loo baahan yahay in si weyn wax looga qabto weriye maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ayuuna u warramay waa ku faraxsanahay runtii xorriyadayda dab dib baan u helay oo mid kasta oo ka qayb qaadatana waan u mahad celinayaa waana ku faraxsanahay runtii inaan dib u helo xorriyadayda waxaana halkan uga mahad celinayaa shacabka puntland gaar ahaan gobolka oo runtii kolley dadaal badan ka galay sidiintayda ama dadaal badan ka galay inaan xorriyadayda dib u helo iyagana aada baan ugu mahad celinaya waxaan baaq u dirayaa puntland oo madaxdeeda iyo shacabkeedaba dabaan inay isku xirmaano nabadooda iyo istiqraarkooda ka shaqeeyaan iyo dowladnimadooda muhiim bay ii tahay waana ku faraxsanahay runtii inaan aad ila soo xiriidaan sidoo kale waad la socotaan oo waxaa jira abaar ba-an oo guud ahaan soomaaliya oo dhan saamaysay gaar ahaan marka inta kollay isgaari kadha oo puntland ugu horeysana waxaan ugu baaqayaa in dadaaladii la waday lasii laban laabo oo runtii ay noqoto inay dadku isgargaaraan oo sidii arrimahaas uga hortegi lahayn lagu dadaalo lana xoojiyo wasaaradda cadaaladda ee puntland oo ku baaqday soon iyo in aan tukanno asbuucan gudihiisa taasaana inoo muhiima oo runtii inaan ilaahay barino baa ugu awleysan taasaan aada usoo dhaweynayaa dadku waa in la soomaa waa inaan ilaahay barinaa ilaahayna wuu inaga dulqaadayaa subxaanahu watacaala dadaalka dhexdeenna aan ku dadaalaynana in ma garanaysa aan iska warhaynana taasuna waa muhiim marka aad baan usoo dhaweynaya waxaana leeyahay waa tahay marka nabadoon dad badan baa waxay isweydiinayaan nabadoon xarago qaabkee ayaa lagu soo daayay marka taa iyada maxaad kaga jawaabaysaa aniga qaabka laygu soo daayay dabcan xorriyaddeeda dib baan u helay waan u mahad celinaya cid kasta oo dowladda iyo shacabkaba cid kasta oo ka qayb qaadatay dabcan hadda xilligan ayaan soo baxay waan ku faraxsanahay marka waan u mahad celinayaa cid kasta oo ka shaqaysay laakiin hadda ma rabo inaan faahfaahin dheeraada ka sii bixiyo barnaamijka caawa iyo darjirna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lameenta suma doona waa jamaal faarax aadan oo ku dhaafay sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu